alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin wsala allahu calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira waa mid ka mida casharadeenii ku saabsanaa qisaska ku sugan qur-aanka iyo sunnaha casharada ay tahay in laga barto iyo cibrooyinka laga qaadanayo qisada dersigeenna maanta waxa ay xidhiidha leedahay xadiidkii nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi alimaanu bidcun wa sabcuuna shucba aclaaha qowlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaatat اladaa can اطariiq walxayaau shucbatu min aliimaan iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan laagood buu uhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laagihiisaasi ama qodobadiisaasi way kala derajo sarreeyaan waxaa u sarreeya towxiidka waa laa ilaaha ila allah waxaana iimaanka u hooseeya dadka waxaa dhibaya iyo duunyadaba waddada in laga leexiyo xishoodkuna waa qayb ka mida qaybaha iimaanku uu ka kooban yahay qisadani waxay ku saabsan tahay nin ku dhaqmay qodobkaa nebigu uu sheegay qodobada iimaanka inuu ka mid yahay imaatat ladaa can اطariiq wixii dadka dhibiyo dunyadaba waddada in laga duwo laga leexiyo ninkaasi oo ku gaadhay derajo sare xayثu gafara allahu lahu adkhalahu اljanna ilaahay baa subxaana wa tacaala u dembi dhaafay camalkaa kooban sababtii ilaahay baa subxaana wa tacaala jannada geliyey oo naciimkiisa ugu deeqay qisada waxaa wariyey bukhaariyo muslim can abi hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalama qaal baynamaa rajulu yamshi biطariiqin wajada gusna shawki calى اطariiq nin waddo maraaya ayaa waxa uu ku soo baxay geed qodax leh oo waddadaasi ku yaalla waddada soo galay fa akharahu waddadii uu ka leexiyo dib buu uga celiyey fa shakara allaahu lahu fagafara lahu laba arrimood buu ilaahay subxaana wa tacaala ugu abaalguday arrinka koowaad ilaahay wuu u mahadnaqay camalkaa wanaagsan uu sameeyey sababtii wa min sifaati illaahi subxaana wa tacaala shukru asaaniciina lilmacruuf ilaahay sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa waxaa ka mid ah inuu u mahadnaqo kuwa wanaagga iyo macruufka sameeya iyo ixsaanka arrinka labaadna ilaahay waa u dembi dhaafay oo dembigii ilaahay kuma ciqaabin uu lahaa waa laga masaxay waana asturay oo ilaahay subxaana wa tacaala ma fadeexadayn riwaayadda muslim waxaa ku timi arrin saddexaad oo ilaahay uu ku abaalmariyey arrintaasoo ah inuu ilaahay jannada geliyey saynu cashara hore ku sheegnay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam jannada ayaa la tusay iyo naarta labadaba wakhtiyada la tusay waxaa ka mid ahaa markii ay qoraxdu madoobaatay isagoo nebigu salaatulkusuuf ku jira ayaa jannadii iyo naartiiba hortiisa la keenay waxyaaba badanoo nebigu calayhi salaatu wasalaam labadoodaba uu ku arkay buu ka warramay marka xadiidkani wuxuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi laqad ra'aytu rajula yataqalabu fi اljanna fii shajarati qatacahaa min dahri طariiq kaana tu'di اnnaas waxaan jannada markii lay tusay aan ku arkay buuhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nin jannada dhexdeeda daandaashoonaya jannada dhexdeeda isrogrogaaya maruu fadhiisto maruu socdo maruu jiifsado maruu wax cuno mar sababtuna waa maxay waa geed uu waddada ka jaray geedkaa muxuu u jaray kaana tu'di اnnaas geedkaasi wuxuu ahaa buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid dadka dhibo waddada ka xidha ama xagta ama qodxihiisuba ay mudaan qisada nebigeennu calayhi salaatu wasalaam inooga warramay si aada maqasheen waxay ku saabsan tahay ninkaa isagoo waddo maraaya waddadaa kula kulmay geed qodaxle oo dadka waddada maraaya dhiba ninkaasi geedkaa waddada waa ka gooyey arrinkaana waxaa ku kalifay geedkaasi aanu muslimiinta u dhibin ilaahay wuxuu ku abaalmariyey ninkan saddex arrimood arrinka koowaad oo ah ilaahay inuu mahadnaqay arrinka labaad oo ah inuu u dembi dhaafay arrinka saddexaad oo ah inuu ilaahay subxaana wa tacaala jannada geliyey shaqo yar buu qabtay ninkaas waa camal yar dadku way wada awoodaan dhagaxa qoriga qodaxda musbaarka waxa kale ooda waxa kale dadka dhibaya wadada inay ka leexiyaan camalkaa yar ilaahay ajar weyn buu ka siiyey ilaahayna raxmaddiisu waa ballaadhan tahay fadligiisuna waa weeyi waxa ninkaasi uu sameeyey oo ah wixii dadka dhibaya waddada in laga leexiyo aan la dhiginna innagoo haddaynu nahay muslimiinta ninkaasi ummadii horu ka mid ahaaye waa arrin si gaara diinteennu ay noogu dhiirigelisay shareecadeennuna ay noo fartay nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi isagoo la hadlaya qof kasta oo muslim ah naxi aladaa can ariiqi lmuslimiin waxaa dadka dhibaaya ka leexi waddada ay marayaan dadka walaalahaya ee muslimiinta ah waa xadiid saxiixa abu yaclaa musnadkiisa ku wariyey wa akhraja muslimu bimacnaahu imaam muslimna ereyadiisan iyo alfaaddiisan maaha xadiid la macnaa buu soo saaru wariyey wakadalika imaamu axmed raximah اllah waxaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam si aada u adag uu inoogaga digay inaynu muslimiinta dhibaatayno oo aynu ku dhibno waddooyinka dhibka dadka waddada lagu dhibo waa noce badan yihi qofku waddada dhexeedii haddii uu dego ama qayb ka mida uu dego muslimiintii wuu dhibay hadduu waddadii soo galo dadki uu ku cidhiidhiyo uu dhibay waddada hadduu ku daadiyo wasakh iyo uskag iyo wax dadka dhibaataynaya muslimiintii wuu dhibay hadduu waddada dhagaxaan dhigo ama masaabiir dhigo ama oodo qodxalo uu dhigo dadkii muslimiintaa waddadoodu ku dhibay bal dhegaysta nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka yidhi qofka muslimiinta waddada ku dhiba man aada almuslimiina fii turuqihim wajabat calayhi lacnatuhum dabaraani baa wariya waana xadiid saxiixa qofka muslimiinta waddada ku dhiba waxyaabaha aynu sheegnay ama wax la mida ku sameeya ariiqu lmuslimiin qofka waxaa ku dhacaysa nacdashooda habaarkooda ku dhacaaya waana mid dabiici oo la wada dareemi karo qofka waddada xidha ama wax dadka dhibaaya ku daadiya amaba se dhiga dadku way caayayaan oo way nacdalayaan oo way habaarayaan habaarkoodaasi inuu ku dhacaya abuu inoo sheegay nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam waayo waa habaar xaqah ilaahayna subxaana wa tacaala dad madluumiin oo waddada ee xaqa u lahaayeen nabad inay ku maraan lagu dhibay mar hadday yihiin ilaahay ducadooda waa aqbalaya oo rasuulku waa kii ku yihi mucaadi ibnu jabal wاtaqi dacwaة اlmadluum fainahu laysa baynaha wa bayna اllahi xijaab qofka la dulmiye dulmi tirsanaaya habaarkiisa iska ilaali yaعnaa muslimiinta ha dulmiin iyo ku habaarine waayo qofka habaarkiisa ilaahay waa aqbalaya waxteedu uma dhexeeyo ilaahay subxaana wa tacaala iyo qofka habaarkiisa saasuu sheegay nebigeenu calayhi الsalaatu wasalaam waddada nebigeennu calayhi salaatu wasalaam dadka xataa wuxuu ku yihi ha fadhiisanina iyaakum waljuluusa fi turuqaat meelaha waddada ku soo jeeda rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ha fadhiisanina muxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu diidayaa waddadaa iyo dadka maraya xuquuq badan bay leeyihiin waxaa laga yaabaa qofku xuquuqda inuu ka soo bixi waayo waxaa laga yaabaa arrintaasi inay isaga laftiisa sabab ugu noqoto inuu dembaabo oo dad waddadaa soo maray uu xantu wax ka sheego amaba se inuu eego dumarka iyo dadka aan eegmadooda loo ogolayn waxaa kaloo dhici karta dad waddada mari lahay oo maritaankeeda u baahani inay isaga ka xishoodaan oo tusaalehaan dumarkii ay waddada soo mari kari waayaan amaba se qof kaloo isaga ka xishooday oo ka khajilaya inuu waddadaa isaga uga baydho dabeetana waddo kale oo ku fog ama waddo wanaagsan aan ahayn uu maro saxaabadu markay yidhaahdeen wakhtigii nebiga calayh isalaatu wasalaam guryuhu way yaryaraayeen sidaan maanta ay yihiin may ahayn oo guryo waaweyn oo dadku isugu iman karaan oo isku waraysan karaan oo ku kulmi karaan oo ku sheekaysan karaan may ahayn waxaa laga yaabaa dee qofkiiba hal qol buu ku jiray reerkiiba rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu sidaa ku yihi waxay rasuulka ilaahayow ka maarmi mayno meelaha waddada hareeradeenu soo fadhiisanno waa ku kulannaa waa ku sheekaysannaa nebigu wuxu uhi faidaa abaytum daalika fa actuu ariiqa xaqahu arrinkaa haddaydaan iska daynahayn haddaba waddada xaqeeda siiya xaqa waddadu aada buu u badan yihi waxaa ka mida kaful ada dadkaa waddada maraya inaan la dhibin af iyo adin iyo gacan midnaba inaan lagu dhimin iyo eegma toona waxaa ka mida kadulbasar qofku inuu indhaha ka laabo dumarka aan maxaarimtiisii ahayne waddada maraaya xuquuq badan buu nebigu u sheegay oo dhowr iyo toban ahlucilmigu ay gaadhsiiyaan laakiin labadaasaa si gaara mowduuceennan u khuseeya adilada ku soo aroortay waddada in xaqeeda la siiyo dadka muslimiinta waddada isticmaalayana inaan la dhibin aada iyo aad bay u tiro badan tahay waxaa ka mid ah xadiidka wariyey muslim nebigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi itaqu lacaanayn qiila waman lacaanaani ya rasuula allah qaala aladii yaqdii xaajatahu fii ariiqi اnnaasi aw fii dilihim labada nacdasha soo jiida ee qofka in la nacdalo nacdasha ilaahay ay ku dhacdo sababa iska ilaaliya labadaasi waa maxay rasuulka ilaahayow rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi waa qofka waddadii dadku ay marayeen ku xaajo gudanaya ku kaajaya ama ku saxaroonaya ama intuu wax ku soo qaado dee ku daadinaya ee waddadii dadka ka nijaasaynaya qarmuun ay dhibsadaanna wuu u sababayaa iyo meelaha dadku ay harhsadaan ee hadh la isticmaalo leh ama geeda ha noqdaan ama gidaara ha noqdaan kuwa waa qofka ku xaajo gudanaya meelahaas waxaa la mid a meelaha dadku ay ku cadceedsadaan ee ay ku bariistaan wakhtiyada jiilaalkii iyo qabowgii iyaduna waa la xukun bay yidhahdeen culimmadu taasi waxay tilmaamaysaa waddadaa dadku ay marayaane muslimiintu ay isticmaalayaan oo la dhigo wax dadka dhibayaa inay tahay kabiira min alkabaa'ir dembi dembiyada waaweyn ka mida ee cadhada ilaahay subxaana wa tacaala iyo ciqaabkiisa sababa akhlaaqda noocaasee sarrayso oo ah qofku waddada iska dhaaf inuu isagu wax dadka dhibaya soo dhigee waxa dadka dhibaya markuu arko markay cid kala dhigto isagu isagoo isxilqaamayo cid inaanay u dirin cidna aan mushahar kaga qaadan ahayn inuu waxaa waddada ka qaadaa waa akhlaaqdaa sarraysa waana khuluqun kariimun yanbucu min aliimaan waa akhlaaq qiimo badan oo iimaanka ishiisa ka soo maaxaysa qofkuna howlaha noocaasa inuu qabto ee danta guuda ee maslaxadda iyo manfacada guud ay ugu jirta ummadda muslimiinta ah waa mid iimaanka ka mid ah oo qofka iimaankiisu marba heerku gaadhsiisan yahay ayay taasi noqonaysaa mid gaadhsiisan xadiidka nebigeenu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay casharada aynu ka baranayno iyo cibrooyinka aynu ka qaadanayno waxaa ka mid ah fadliga weyne ilaahay subxaana wa tacaala u geliyey in dadka muslimiinta dhibaatada laga difaaco gaar ahaan waddada ay marayaan ay isticmaalayaan iyaga iyo duunyadooduba in laga leexiyo laga qaado oo laga jaro hadduu geed yahay oo laga fogeeyo fadliga ay leedahay waad aragtaa ninkaa ilaahay baa u mahadnaqay waana u dembi dhaafay jannadiina waa ku helay waxaa kaloo qisadani ay muujinaysaa ilaahay raxmadiidu siday u ballaadhan tahay fadliga ilaahayna siduu u weyn yahay ninkani camalkaa yar buu qabtayoo wax weyn buu ilaahay ku abaalmariyey ashukru waalgufraanu waaljanna wuxuu qabtay waa in geed dadka dhibaayo waddada u ka jaray arrintaasi qofka muslimkaa markuu maqlo waxay gelinaysaa rajo weyn oo ka qaba ilaahay raxmaddiisa iyo fadligiisa waxaanay dawo weyn uga noqonaysaa cudurka xune qalbiga ku dhaca ladhaa alyaasu waalqunuud qofku ilaahay raxmaddiisii inuu ka quusto oo uu ka rajo go-o rajada markaa la ammaanay ee tahay qofku raxmadda ilaahay inuu ka qabaana waa alrajaa aلطamc aladii macahu طalab waa damaca iyo doonista qofku shaygan uu damacu damacu kaga jiro ee dalab uu la socdiyo camal raadin uu raadinayo qofku shayga haddii uu doonaayo uu jecel yahay raxmadda ilaahay buu jecelaya dembi dhaafkiisa jannada asbaabtii ilaahay u yeelana samayn maayo waddadii ilaahay u yidhaah loo marana u mari maayo ka arrinkiisa rajaa lama idhaahdee tamani baa la idhaahdaa waana arrin madmuuma shareecadu ay dhaleecaysay markaynu maanta isu egno qisadaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegiyo axaadiida aynu raacinay oo tacaaliimta ina baray nebigeenni moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo diinteenna qiimaha badan iyo dhaqanka muslimiinta in badanoo ka midii maanta siduu yahay ama uu u badan yahayba waxaynu arkaynaa inay muslimiintu in badan khilaafeen tacaaliimtii tilmaamihii toosintii tusaalayntii diintan islaamka ilaahay nebi maxamed uu ku soo dejiyey ay dadka u sheegtay bal xaalka muslimiinta u fiirsa bal waddankeenna u fiirsa maanta waxaad arkaysaa dadkii waddooyinkii dhisanaya ummadda ka dhexeeyey yabnuunaha kaannahaa inay ta dhul iyagu ay leeyihiin waa iska dhisanayaan dowladda hoose ay siisay oo i sharciyeysay buu ku leeyahy dowladda hoose iyo madaxweyne iyo qofku siin karaa toona ma jiro mar hadduu dariiqu yahay dariiq muslimiinta ka dhexeeya oo ay maraan oo danguuda waayo cidda madaxda ahi waxaa ummadda ka dhaxeeya tasarufka ay ku leeyihiin iyo go-aamada ay ka qaadan karaan waa inay noqdaan kuwo ummadda dan u ah ummadda danteedana ma aha oo kuma jirto in waddadii ummadda ka dhexaysay ummaddu ay wada isticmaalaysay qof layska siiyo ama qayb looga jaro waddaday dadka cidhiidha ay ku noqoto ama dadkii meel fiicanoo ay maraan ay waayaan marka hada laa yajuusu lira'iisin walaa lixaakimi baladiyatin madaxweyne iyo guddoomiye golo deegaan midna oo bannaano waddooyinkaa ummaddu ay marayso ee ka dhexeeya inuu cid siiyo cidduu siiyeyna saa ugu xalaaloobi mayso waxaa kaleynu maanta arkaynaa muslimiintu kumay kaaftoobin in badanoo ka midii inay ka gaabiyeen akhlaaqdan wanaagsan waa muslimiinta wixii dhibaya waddada in laga leexiyo bal waxaad arkaysaa iyagoo soo dhigaayo waddada wixii dadka dhibaayey waxaad arkaysaa waddadaa weyne lagu safro oo dad dhagaxan ay dhigeen oodaa yaalla mararka qaarkood waddooyinkan magaalada dhexdeeda xashiish baa la soo dhigaya xayawaan bakhtiyey ayaa lagu soo tuuraya kii markaa dembaabee ku soo tuuray intaan laba gaadhin dadka kale iimaankoodu ma gaadhsiisna heer iyo qadar uu ku kalifay inay waxaa waddada ka leexiyaan oo ilaahay dembi dhaafkiisa iyo jannadiisa ay ku raadiyaanay ku baadi doonaan waxaad arkaysa iyadoo layska dhaafayo waddadii laga dhaadhacayo dhinaca waxaa laga dhaafayo daqiiqado kooban bay qofka ku qaadanaysaa inuu gaadhigiisa joojiyo uu ka daadego waxaa waddada uu ka leexiyo dee tiraajirkaa inuu ka helo waxaad arkaysaa iyadoo waddadii lasoo dhigaayo xashiishka roobku markuu doo daadka iyadoo la raacinayo bullaacado iyo qurun xanuunna ay ka dhalanayaan iyo dhibaato waxaad arkaysaa dad dadkii waddadii ku cidhiidhiyey oo jago ka dhigtay haddii guriga ay deganaayeen waddada ka baxsanaa waa u yaallaa waddadii bay oodanayaan ama dhagaxan bay ku dayrayaan amaba se dhir bay ka beerayaan fa yudayiquuna annaasa calaa ariiqihim aw fii ariiqihim dadkii bay waddadii ku cidhiidhiyayaan arrintaasi waxay tusinaysaa dadka iimaankoodu siduu u daciifay iyo dadku siday uga fogaadeen dhaqamadii islaamku uu ku baaqay muslimiintii horena ay lahaayeen ee ummadaha ay inay hogaamiyaan sabab u noqday ilaahayna ciziyo sharafu ku siiyey waxaa kaloo qisadan aynu ka baranaynaa xukum sharciya maa xukmu qaطci ashjaar geedaha in la gooyo xukumkeedu waa maxay qisadan waxaynu ka baranaynaa ida kaanat الshajaraة muؤdiya lilmuslimiin jaasa qaطcuhaa geedku hadduu ya geed muslimiinta dhibaaya in la gooya way bannaantay wakadalika haddii maslaxo weyn oo geedkaasii jiritaankiisa maslaxada ku jirta ka weyni geedka jaristiisa ay ku xidhanto sida jihaadkii oo kale cadowgii baa ku gabaday geedi waa la gubi karaa waana la goyn karaa haddii cadowgii muslimiinta uu ugu gabanayo oo si kale aan cadowgaa lagu gaari karin ama aan la iskaga difaaci karin waana sidii nebigu calayh isalaatu wasalaam uu yeelay geedku hadduu yahay geed nafciya waxtar leh mise waa geed la harhsado waa geed midho laga cuno wax dhibaataana dadka kuma hayo laa yajuusu qaطcu in la jaraa ma bannaana waayo waxay noqonaysaa jaristiisu israaf bay noqonaysaa waa manfaco iyo waxtar sabab la-aan loo baabiinaayo oo loo itlaafinayo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam qofka geed nafci iyo waxtar leh dadkana aan dhibaato ku haynin gooya waciid iyo tahdiid aada iyo aada u adag goodi aada u adag ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u tilmaamay oo xadiidka wariye albeyhaqi wakayruhu huwa fii silsilati اaxaadiiث الصaxiixa lilcalaamaةi اlalbani raxmat اllaahi calى اlalbani wاlbayhaqi nebigu wuxu uhi qaaطicu الsidri yusawib اllahu ra'sahu fi الnaar geedka gobka la idhaahdo asidr waa geedka gobka waa geed nafcigiisu aada iyo aada u badan yihi midhihiisii baa la cunayaa caleentiisiiba waa dawo waa muطahir halka saabunto kale geli kartaa dadka dhintay qaarkood nebigu waa kihi iksiluu bimaain wasidrin biyo iyo qasil ku maydha qasilkuna waa caleenta gobka laamihiisiibaa ayaa faa'iidalo waxaa laga goostaa qoryo guryaha lagu dhisto xoolihiibaa daaqaya geedka goobka qofka jara buu uhi nebigu calayh isalaatu wasalaam geedka gebigiisiibaa xididada usiiba ama gunta ka mara ilaahay subxaana wa tacaala naartuu gelinayaa markaasaa weliba madaxiisaa la tallagayaa naarta dhexdeeda subxaana allah maantana waxaad arkaysaa qunyar iyadoo geedaha la iska goynaayo iyagoo wax dhiba aan lahayn qaarna dee dhuxulbaabay ka shidayaan geedaha nafciga ummadda u leh markaasay dhulkiina baad guurinayaan ha ogaadaan goodiga adag iyo hanjabaadda naar loogu hanjabay qofka sidaas sameeyaa in nasiibkooda iyo qeybtooda ay ka heli doonaan